Say hello. This is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha disembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal idaacadda duurnimaad ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadka ku saabsan sida loo sameeyo tallaalka iyo weliba faa'iidooyinka uu bulshada u leeyahay tusaale ahaan oo kale wuxuu ka sameysay laba qaybood oo biyihii caadiga ahaa ee distilling waterka ahaa lagu dhisala disolve gareey iyo viruskii lasoo qabtay muxuu ahayde la conjugate gareey sidaa daraaddeed viruskii marka la conjugate gareeye ee la dilay ee muxuu ahayday dib loo dhalan rogo waxaa loo diyaariyaa hab casriga ahoo loo yaqaano muxuu hayday alternated ama muxuu hayday aan noolayn
heesihii iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida mas-uuliyiinta daalibaan ee dalka afghanistan ayaa jimcihii xaqiijiyey in wafdi wada jira oo ka yimid dalalka turkiga iyo qatar ay wadaxaajooda kala yeesheen qorshayaal ay labadaas dal ku maamulayaan garoomada diyaaradaha ee caasimadda kaabuul iyo weliba magaalooyinka kale wadahadalladan ayaa imi xilli bulshada caalamku aisha ku hayaan wadiiqooyinkii ay ku gaadhsiin lahaayeen gargaarka biniaadamnimo deg dega ah ee looga baahan yahay afghanistan halkaasoo malaayiin qof ay ku waajahayaan gaajo daran imaamudiin axmedi oo ah hafayeen u hadlay wasaaradda gaadiidka daalibaan ayaa v o a u sheegay in wareeggii hordhaca ahaa ee wadaxaajoodyadan uqa ay qayb ka ahaayeen islamarkaana ka qayb galeen kooxo wadajir oo ka socday shirkado laga leeyahay dalalka turkiga iyo qatar ay qabsoomeen maalinnimadii khamiistii isagoo intaasina sii raaciyey in kulamo kale la qorsheeyey hornaanta toddobaadka soo socda balse wax heshiisa ilaa iyo hadda aan la gaadhin xilli sanadkii labaad ay jiraan xayiraado dhanka socdaalka oo la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa magaalada beytlaxam oo halka uu ku dhashay nebi ciise ay dib ugu soo laabatay dabaaldegii ciidda masiixiga duqa beytlaxam anton salman ayaa wakaalada wararka associated press u sheegay in sanadkii hore dabaaldegoodu ahaa hanaan maqal iyo muuqaala balse sanadkan uu yahay mid foolka fool iyadoo ay ka qayb qaadanayaan dad badan sidii caadad ahayd ciidda masiixiga magaaladan ayaa caan ku ah meel ay tagaana dalxiisayaal ka kala yimaada daafaha dunida iyadoo celcelis ahaana sanadkii ay tagaana saddex milyan oo qof tiraintii hore ka yeera ayaana ka qayb gashay dabaaldegii jimcihii iyadoo cimiladuna aanay wanaagsanayn amaba ay qaboobeyn xilligaasi halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaadla ahaa ee madasha dhallinyarada iyadoo ay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo hayso waryahayaga dalka jabuuti nooga soo waranta sagaal siciid faarax
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii madasha dhallinyarada oo maalin walbaoo sabti ahdahan oo kale aad ku maqashaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta toddobaadkan waxa uu idinkaga imanayaa jabuuti anigoo asagal siciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahaynaysa waxaana kala qaybgalaya barnaamijkeena madasha dhallinyarada maanta cabdiqani xaamud cawaale oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee farakutiriska ee bartay guud ahaan caafimaadka gaar ahaan qeybta tallaalka iyo sida loo sameeyo daawooyinka wax lagu tallaalo sidoo kale cabdiqani waxa uu ka mid yahay saraakiisha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan waxa uuna si gaara uga shaqeeyaa diiwaangelinta cudurrada kusoo biira deegaanka kuwaasoo saameeya caafimaadka dadka iyo dunyada waxa uuna cabdiqani iga waramayaa guud ahaan waxbarashadiisii gaar ahaana waxyaabihii ku dhaliyay inuu xooga saaro dhinaca tallaalka bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa muxuu ahda cabdiqani xaamud awaale waxaan ku noolahay magaalada jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay sida tallaalka loo sameeyo guud ahaan waxaan bartay muxuu ahaa tallaalka guud ahaaneed afartiisa qeyboodba waxaan kasoo bartay waddanka nigeria waxaan deeq waxbarasho kaga helay qaramada midoobey africa waxaan doonaya bulshada soomaaliya afka soomaliya ku hadashay inaan u sharaxo waxaa loo yaqaano ka hortaga ama tallaalka kaasoo maanta ay ummadda soomaaliyeed afka soomaaliya ku hadasha ummadda ku hadasha gaar ahaan muxuu ahayd inta gees ku noole ay u baahan tahay inay ogaato tallaalka loo keenay iyo siduu wax uga taraayo caafimaadkooda marka haddii aan ku horeeyo tallaalka tallaalka waxa weeyaan muxuu hayday afar saddex qaybood weeyaan guud ahaaneed imaa wuxuu ka imanayaa muxuu hayday barasite ama wuxuu ka imanayaa bacteria ama wuxuu ka imanaya virus marka qaybta iminka dadku aadka ugu nugul yihiin waxa weeyaan qaybta loo yaqaano viruska tusaale ahaan cudurka loo yaqaano covid nneteen oo kale wuxuu waxaa sababa cudur virus loo yaqaano bacteria viral disease waana virus aada u khatara oo ku dhaca sanbabada ku dhaca wax ku dhaca maxaa lahaa umareenku ku dhaca sidaa daraaddeed waxaan doonaya dadka inaan la wadaago tallaalku wuxuu taraayo marka jirhkaaga lagu mudo wuxuu taraayo tusaale ahaan oo kale wuxuu ka samaysay laba qaybooda biyihii caadiga ahaa ee distil waterka ahaa lagu dissolve gareeyey iyo viruskii lasoo qabtay muxuu ahayde la conjugate gareeyey sidaa daraaddeed viruskii marka la conjugate gareeye ee la dilay ee muxuu ahayday dib loo dhala rogo waxaa loo diyaariyaa hab casri ahoo loo yaqaano muxuu hayday alternated ama muxuu hayday aan noolayn oo madaxa laga dilay oo laistaamariyey oo la wareeriyey fayraskii dadka ku dhici lahaa ee xanuun ku ridi lahaa baa lasoo qabtaa isaga baa la dilaa waa la wareeriyaa marka la wareeriyo ee la istaamariyo ee uu wareero ee la dilo ayaa muxuu hayday waxa lagu muda waxaa loo diyaariyaa in lagu mudo muxuu hayday qofka jirkiisa in lagu mudo sidaa daraaddeed qofka jirkiisa saan ogsoonahay ilaah raxmaankaay wuxuu u sameeyey difaac unugyo cadcadoo loo yaqaano difaaca jirka unugyada cadcadi waxay leeyihin muxuu hayday qaybo dila ama t killer series loo yaqaano oo unugyada cadcada dila cudurka jirka soo gala iyo qayb loo yaqaano muxuu hayday t helber series oo kuwa caawiya marka soconaya meesha marayo iyo kuwo loo yaqaano muxuu hayday mimary oo muxuu hayday hadi jeer wixii jirka soo galay la dilaba kamarad ka qaada ama sawir ka qaada sidaa daraaddeed markuu viruskii la konjugadgareeye la dilay maxaa la istaamariye la wareeriyey lagu mudo jirkii waxay ka waxay isugu habar wacda markaa difaacii jirka dhiiggii caddaaya jirka loo odhan jiray t kilarzelski baa isugu biselis kuwa la yidhahda yimaada oo jirka unugyii jirka ku jiro calacada unugyada biseliska markay yimaadaan deedna waxa ay u diraan maasay jirkii oo dhan waxaa la sameeyaa unugyo ka badan intii hore ee jirka ku jirtay ee difaaca jirka ahaa marka kuwaa la sameeyo deedna waa la burburiyaa wixii meesha yaalay waa la isku waageeraa way isku waageeraan sida askartoo kale ama wax ay isku waageeraan deedna way burburiyaan midna meelba u tuuraan markay meelba meel u tuuraan deedna waxaa yimaada muxuu hayday kuwii la odhan jiray mimariga ama kuwa xasuusta oo kamarada sita markaasay sawiraan muxuu hayday wixii meesha lagu dilay ama wuxuu caynkuga kaabay sawiraan marka sawirro badan ka qaadaan jirkao dhan baa loo kala diraa jirka marka loo kala diro deedna mid madaxaa la geeyaa mid cirbahaa la geeyaa mid jirkaa lageeya mid madaxaa la geeyaa mid adigu jirkao dhan baa loo kala dira dhiiggaa la raayaa unugyada jirkao dhan baa la kala geeyaa hadhowto waxaa soo gala waraabihii saxda ahaa ama viruskii saxda ahaa ayaa jirka soo gala haddaan kaa dhex galo daawadii markii fayraskii ama wixii lasoo qabtay ee la sameeyey ee isagii lawaati la wareeriyey wax lagu sameeyey la dawaqiyey baa daawo laga sameeyey jirkii baa lagu muday jirkii wuu bartay marka isaga ninkan baa la baray cudurkan marka digniinay u tahay siduu markuu kii runtaha u yimaado uu uga hortago marka jirkiiba u kala dirdirayaan meelahaas gruubkan ku dhex jira jirka baa shaqada qabanaya kuwo gruub baa jira muxuu hayday loo yaqaano muxuu hayday memory oo jirka o dhan u kala diraayo kamaradii ma garanaysa ay qaadeen kii runtaaha markuu yimaado saa u yimaado way xasuusanayaan dabeedna waxay odhanaya waa kankii soo galay waa nin diyaarsan waa nin diyaarsanoo hubkiisii wata markaa n markaasay jirkii kale kii diyaarsanaaba markaa markay saa u soo galaan biiseliskii xooga weynaa ma garanaysaa iyo difaaca iyo hoobiyaasha iyo sitay iyo maxaa yaday hubkoodii watay ayaa markiiba kaga tuuraya that's why qofka marka markaa la talaalo lama laha wixii n viruskii caadiga ahaa ee dibadda ka imanayay kuguma dhici karo wuu ku dhici karaa oo af kolley jirkii wuu gelayaa laakiin uma nuglaanayo ma dhacayo qofkii ma dhacayo waayo waxaan kale lagugu muday baa ka awood badan kan bannaankaaga imaan exactly exactly already already antibodygii ma garanaysa ama wixii la odhan jiray difaaca jirka ama antibodygii bizeliska ahaayee muxuu hayday la rabay inay shaqeeyaan markan si saxa u shaqeyn waayo marka kale qofka aan qofkaan la talaalin ma shaqeynayaan bizeliskiisa caadiga ah way hurdaan deedna digniin ma qabaan deedna waa la gelayaa adigu waxa weeyaan waa guri bilaa muxuu hayday guri bilaa gaadha iyo guri gaadhla weeyaan haddii aad doonayso iyana meesha cidi soo gelin waa inaad gaadh u samaysaa haddii aad gaadh u samayn weydo qof walba guduhu soo gelaya marka marka waa kahortaga gaadh ka hortag weeyaan gaadhku marka marka ee, muxuu ahayde bulshada Soom- af soomaaliya ku hadasha waxaan u sheegi lahaa talaalku wax kale maaha waa waa jidhkaaga iyo aad u samaynaysa gaadh u samaynayso waad leedahay muxuu ahayde adiga ka mas-uula wixii jidhkaas soo gelaya marka selis baa jira loo yaqaano biselis oo caawiya jidhka difaaca jidhka caawiya oo muxuu hayday adaan ogeyn haddaad meel wax ka qaaday ha kuwaasa markaa loo baahanya in la kiciyo oo la dhabalgareeyo oo la activegareeyo exactly la activegareeyo marka bulshada Soomaaliya ku hadasha waxaan sheegaya qof walba inaad talaalka naftaada siiso si uu difaac kugu noqdo bisankana aad ugu qabato adi maxaa marka adoo soomaaliya oo soomaalidu banacda talaalka dadkeenu talaalka way nacaan weliba kan caruurta kale markaad arti dadka meelaha socda caruurta hala talaalo nakataa waa wax ma ogeen wax gaalaa wadatay kuleeyihin adi marka maxaa kugu dhaliyay inaad barato een, qaybtan talaalka aniga waxa igu dhaliyey waxa weeyaan eh, maadaama 21st century la joogo oo dunida lala jaan qaadayo marka een, ma jirin muxuu hayday dad eh, muxuu hayday dadkeenu badan ama way necab yihiin marka waxaan waxa igu dhaliyey waxa weeyaan de horta bal waxaan een, exactly w- m- macnuhu samaynayo iyo wuxuu samaynayo maadaama haddii wuxuu yahayna waad soo ogaanaysaa waxaad leedahay dadkaaga waad godigaysaa hadduu wanaagsan yahayna dadkaaga baad u sharxaysaa marka taasay u kaliftay bal horta in anigu soo ogaado exactly sida waxaan faa'iidadu leeyahay iyo khasaaru bulshadu leeyahay marka waa ogaatay faa'iida inuu leeyahay haa faa'iido badan buu leeyahay Een, dadkan wuxuu bay ogaadeen gaalada wax kale ma ogaanin dadkan aan isla shaqaynay ajnibta wax kale ma ogaanin waxay ogaadeen qaab jirkeennii ilaahay raxmaanka ina siiyey difaacii ku jiray loo kicin karo oo gaadh loogu samayn karo tusaale ahaan oo kale markaa imika meherad furatoo kale dee waa inuu qof iibiyaayo dhex taagan yahay oo tuugi ka ilaaliya iyo waxay ogaadeen inay jirto inay jiraan unugyo ilaahay jirka qofka u sameeyey oo haddii la kiciyo oo la- la istaandgareeyo difaaci kara jirkii iyadoo without knowing ah tusaale ahaan oo kale sa neerfo oo kale neerfo adiga arko qofkii markaad imika qodax ku istaagto oo kale ah markiiba adigaan odhan waan kala boodaya baad kala boodaysa waxaa jiri kara qayb baa ka shaqaynaysa waa unconscious baa la yihahdaa unconsciouskaas kale waxaa jira kuwo kaloo unconscious oo difaaca jirka ah oo iyaguna adigaan dirsanin mar kasta shaqaynaya haddaad adigu isku muddo vaaksinka ama difaaca jirka unugyada jirka oo sida neerfkoo kale u shaqayn kara haddii aad ka faa'iidaysto wey marka dee ilahay wax badan bana siiyey dee marka inaguna waa inaan la ogaana qolkay galaan ba waa inaan ka daba galaa insha allah Ee, markaad baranaysay soomaali kaloo baranaysa ma- maad aragtay ma ku aragtay nigeria markaad haa laba ina- ina- inanba laba eh, laba inan baa iga horreeyey iyo anigii inan kaloo eh, eh, kini soomaali kenyaana Een, muxuu ahayd afartaa qof aan ahayn Een, muxuu ahaa een, dee wallahi waa ka faa'iidaysanay wixiina laka weydiiyo ilaahay raxmaanka dee intii aanu ka garan karno waan waan uga faa'iideynaa dadka marka haddii aad heshaanba cid idin maalgelisa ma kula tahay inaad samayn karaysaan qudhinu een, een, qaabkii loo sameeyey ma baran waa su-aal aada u wanaagsan Een, dee waad garanaysaa qofka marka looxoox lagu tuso maalin dambe waad isku dayeysaa Een, waa haadana maalinta saddexaad waad isku sii dayeysaa maalin dambe adaaba profession ku noqonayaba maalin dambe adaaba qof kala baraayo marka waxay u baahan tahay un- horta markii hore waan waan- waan practice gareynay laakiin de waxay u baahan tahay in la practice gareeyo dhaqaalena waa u baahan tahay haddaan dhaqaale helo waxaan rabaa inaan samayn karno weliba kuwa ugu wanaagsan ee maxaa ahayd loo baahan yahay ee weliba dadkeena u baahan yihiin inaan samayn karno waan training weliba ku siin karno dadka hadhowta marka mustaqbalka waayo wax walba barbilow bay leeyihin dhaqaale haddaan helo oo ka codsano muxuu ahayde wadamadan dee dadka weliba dowladaha la disida muxuu ahayde jabuuti soomaaliya oo kale madaxweyne oo kale een, eh, wadankan aan joogno jabuuti oo kale madaxweyneheeda oo kale haddii la iska kaasha adduunka oo kale s- haddii- haddii haddii baanka adduunka oo kale een, inkastoo dee aanay dadkeenan ganacsatada ay waxaa ay meelaha vaaksinka u doontaan hargeysa loogu samayn lahaa jabuuti baa loogu samayn lahaa haddii- haddii haddii la maalgeliyo marka is- in la isku dayo may u baahanta in la isku daya u baahan tahay oo laga faa'iidaysto aqoonta waa waxa la yidhahdaa qof wax buu garanayaa haddii qof walba wixii garanaya looga faa'iideeyo an waxaan qabaa inuu waddankeenu horumari lahaa laakiin de waxaa jira mxua wax aaminsan yihiin un mxuuha weliba qualitygana qualitygana weliba anaga kaga wanaagsan soomaaliga weliba anigu somaliland marka nimaadno mxuu ahaday qofka fahanka waa inaad garan kartaa moogta fahankiisa oo fahankiina dadka soomaalida weliba herwaqooyiga aada buu wanaagsan yahay waana dad tartami kara marka tartan la gelayo hadday noqoto mid aqoonadii hadday noqoto mid businessba laakiin waxay mushkiladda waxa weeyaan waxaana isku dayin wixii baana isku dayin aniga malaha dadkeena qudheeda u baahan systemkan ayagana systemka in la kiciyo systemka wax samaynta aba haa wallaahi waa runta tallaal lagu mudo ma jiraa dadkeena baraha sidii qaybtaas kiciya siday ma jiraan dadkaas oo kale wa- waa runtaada waa su-aal wanaagsan dadkan maaragtay busi- businesska ama dadkan magaranaysaa dee xilalka haya een, waxay u baahan yihiin in niyo laftirkooda la baro een, sida wax loo create gareeyo initiativeska wax la yidhahdo in la baro marka een, the business manka oo kale anaga somaliland oo kale niman badan lacag laa ku nool laakiin dee beriis yarun bay keenaano tii laa ka keeneen weligood ma keenaan muxuu hayday maxaan qaban karnaa ma koodhanayaan marka unless aan aan fahano maxaan awooddeena ku qabsan karnaa isma aaminsanin baan moodaysaa marar badan dadkeenu haa isma- Een, waxay qof dhalinyarada ee soomaaliga ee wax bartay waxay ka aaminsan yihiin mid een, meelka laga keenay dadkeenu inta badan iyaga exactly anagoo kale markaa arkaan wax koodhanayaan ma waxaad ka timaaday dibaddaad ka timaaday haaba dibaddaad ka timaaday muxuu ahayday ma- ma- ma- kenyaad ka timaaday ma ma anigu hargeysaan ku dhasho hargeysaan muxuu ahayday ku- ku ba- barcaan ku dhashay laakiin hargeysa shiikh baa shiikh baa wax ku soo bartay deedna hargeysa wax ku bartay somaliland baa wax ku bartay waddanka dee intaan ka baxbaxay way iska yarayd laakiin haddana wax waan samayn karnaa marka qaabkee loo qabtaa fayruska tusaalahaan siyaasi lagu ogaadaa meeshuu jiro Een, new virusku horta dee jirka biniaadanku adiga ugu muxuu ahayday waa een, iyo xooluba waa labiyo toban system weeyaan Een, adu waa kooyo toban system iyo hal system oo kale adigu waa labiyo toban system weeyaan marka kooyo toban baa active oo muxuu dhakada laga wada muxuu ahayday arki karaa kooyo tobankaa qaab dhismeed ayuu midba mar ku dhacaa viruska ama bacteriada ama bahal marka saddex qaaba baa lagu soo qaadaa mid een, muxuu ahayday qayb waxa weeyaan een, dhiig lasoo qaado uu ku jiro neef magaranaysa ama ama qofku ku jiro cudurka in dhiig laga qaado oo deedna lagu shubo muxuu ahayday tumbooyinkii loogu talagalay ama bileedhadii loogu talagalay ama in muxuu ahayday een, waxaa loo yaqaano iswaabka ama ca- tusaale ahaan kalimka koronahoo kale saa loo qaado maartee qorigeer lagu qaado candhuuftoo kale ama duufkaoo kale laga qaado ama in muxuu ahayday wixii dheecaan laga qaado meel dheecaan oo kale laga qaado saddexdaa qaybood baa loo soo qaadaya Een, marka sa- saddexdaa qaybood baa lagu soo qabtaa marka lasoo qabtaa deedna quraaradii loogu talagalay lagu ridaa halkaasaa la geliyaa wixii baakaasa baa la riminaya wixii loogu talagalay baa lagu dhex darayaa hadduu bakteriya hadduu hadduu bakteriya yahayna muxuu ahayday markaasuu koraya marka lagu daro ba- bacrimeeshii bakteriyada ha hadduu bakteriya markaasuu koraya hadduu virus yahayna ma korayo waxaas macnihii bakteriya meesha kuba dhalanayso marka kuwa bakteriyadu waxaa jira wax media la yidhahdo muxuu ahayday lagu koriyo muxuu ahayday bakteriyadoo kaleyo marka markaad wixii virus uga shakido aad ku darto muxuu ahayday waxyaali bakteriyadu jeclayd tusaale ahaan oo kale muuqmadoo kale iyo waxyaa magaraysa wixii bakteriyadu jeclayd ama malabkii ama ama magaraysa sayidtii bakteriyadu jeclayd oo kale markaad ku darto bakteriya hadday tahay way koraysaa haddii aana bakteriya ahayn ma korayso virus wuu yahay ma garanaysaa marka dee adigu technicaly marka laabka oo kale laga sheekeynaya waxyaalo badan oo hooso aan dadkeenu imika fahmi karin baa jira laakiin een, qaw- dhaarka hooseyaad baa lagu qabtaa wixii laakiin ma jiro fayrus meel ama bakteria meel fadhidoon soo qabanayo waa markay dadka ku dhacdo haa dee badanaa badanaa waxa weeyaan waa ilma aragti moogtahay waa ilmo aragtay haa ilma aragteeda oo dhanna waxa lagu qabtaa een, kadis qalabkaasaa lagu qabtaa deedna waxbaa lagu dhex qabtaa deedna waxaasaa laga saaraa deedna waa la koriyaa banaankaa loo saaraa adigu saa loo dhir wadanka qoraxda marka qofka haa qorax marka qof muddo saasaa loo dhirandhiriyaa marka saa loo dhirandhiriya marka dambe waxyaalay jeclay baad ku korinaysaa haddana mid baad ka saaraysaa haddana mid kale aad sonaysaa ma caasha ama ma faaraxba ama geediba ama marka dambe waxa kusoo baxaysa exactly wuxuu ahayd wuxuu ahaa wuxuu- ma virus saxba oo waliba nooca nooca noocaasa ma bacteria waxaasa marka bacteriada marka tusaalahaan viruska oo kale la korinayo dee marka horeba cudur baa ka calaamadihiisi wuxuu qofku yeelanaya ama neefka ama magaraysa geedka yeelanaya markaasaa la korinayaa cudurkaad uga sheegto tusaale ahaan oo kale dee adoo korona oo kale ka sheegsan dee cudurkan furuq oo kale ma oran kartid maxaa dee weeyaan marka dee furuquna calaamado gooni leeyahay markuu neefka iyo xoolaha iyo ku dhaco iyo dadka ku dhaco karoonuhuna ma garanaysa midba wax ku dhacay midna wax ku dhacaya haraggii sare midna wax ku dhacaya unugyadii gudaha ee hawamareenka marka een, dee dhakhtar ahaan marka hore ama vaccinologist ahaan een, marka hore dee wax ku marka hore aad garanaysa meesha ku socoto iyo meeshaad ka timaaday aad harged garanaysa insha allah guud ahaan waa nageyntaa dhegaystayaal barnaamijkeenii madasha toddobaadkan anigoo sagal siciid faarax ayaa idin daadahaynaysay jabuuti ayuu idinka imanayey waxaana marti igu ahaa barnaamijka cabdiqani xaamid cawaale oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee farakutiriska ay bartay cilmiga talaalka tani intaynu mar kale ku kulmi doono haddii eebaha awoodala laga helo barnaamij noocan iyo kale ah inta ka horeysa waxaan idin ku dhaafayaa ammaano alla
barnaamijkaasina waxaynala socodsiinaysay sagaal siciid faarax halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu kacno dhinaca iyo magaalada colombos ee waddanka maraykanka allah u naxariistee waxaa la helay meydka sheekh maxamed xasan oo imaamka masaajidka abi hureyra ee magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka imaamka ayaa muddo laba maalmood alla la-ah haddaba weriyaha iyaga jacfar kuukaay ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dalladda masaajidada soomaalida ee ohaayo isagoo markaasi uu telefoonka ugu warramayeyna ku sugnaa goobta meydka imaamkaasi laga helay waxaan taagannahay meeshii meydka sheekh uu yaalay oo community soomaalida o dhan iyo qoladii dembi baarista iyo idaacadihii o dhan baa taagan sheekh maxamed allahu naxariisto wuxuu ahaa imaamka masjid abu hureyra oo ka tirsan dalladda somali islamic centers of ohio oon anuu outreach director u ahay sheekh maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtaru la gacanta ku haya barnaamijka la yidhaha ask muslim ee dadka aan muslimiinta ahayn islaamka loogu sharaxo barnaamijyada lagu quudiyo dadka homelesska ah mashruuc ma aragtay ka hortaga maandooriyaha iyo drugiska lamidoon aniguba kala shaqayn jiray nin runtii doctor oo p h d wata oo aqoon dhinacyo badan leh oo runtii runtii mujtamaca soomaaliyeed ee columbus ohio iyo north americaba ugu jira door qurux badan oo weyn buu ahaa dalladda la yidhaahdo ayaana oo masaajidda soomaaliyeed in ka badan soddon iyo shan masaajid ay ku midoobeen golaheeda soru ahaa marka runtii waxay ku tusaysaa sheekhu runtii doorka uu bulshada ku lahaa iyo shaksiga u ahaa ka hor intaanan meydka la helin marka ilaa intee buu maqnaa sheekha oo lala'aa sheekha daraad salaada makhrib masaajidkiisu ku tukaday markuu tukadayna markaasaa noogu dambaysay markii muddo la waayey saacado taleefonkiisuna dansan yahay baa la isweydiiyey dana habeenkii xilli dambe kolkii la gaadhay dareenku waa kordhay maxaa yeelay arrin qariibeed wax looga bartay ma aha subaxnimadkii markaan aragnay taleefonkiiyo dansan isagiyo ma aragtay yaanu kaamirooyinka iyo waxaas ma aragtay aadnay waxaan aragnay marka sheekhu inuu gaadhigiisa intuu ka degey gaadhi kale uu qaatay uu markaa alaaba kusoo qaadayey kaamirada muuqaalkaas aan haynaa ugu dambaysay kadib waxaan gallay qaabkii loo raadin lahaa laamahaniga in lala xidhiidho dalladda masaajidda isu timaado qoyskii uu ka dhashay iyo maxaanku yidhaahdaay community hogaamintii communityguna isu wada yimaadaan waxaan samaynay marka in dhallinyaro fara badan oo volunteera aan dirnay oo meelo kala duwan aan u dirnay inta xalay maanan seexan iyo maanta iyo shal o dhan isagoo baan sheekha raadinaynay maanta casarkii markay ahayd yaanu ballanay in mar labaad maaragtay magaalada bannaankeeda iyo waxaa la aado annagoo tii ku jirna unbaa qaar ka mid a walaaladii aan u dirnay in ay maaragtay gaariga raadiyaan baa la soo xiriiray dadkii marka hogaanka aan hawsha uga dhignay de sidii baa meesha lagu yimid markii lagu yimidna walaaladii u soo horeeyey yimid waxay xaqiijiyeen in ay sheekhii oo meel jank ah oo baabuurta maaragtay kharaabka ay lagu soo tuuro ah meydkiisu yaallo gaadhiguna markaa oo meel u dhow u yaallo kadib sidii way bariiska ugu waceen meeshii baan hadda taagay waay marka maxaa maxaa nabaro oo ku yaalla maxabad baa lagu dhuftay ma midi baa lagu dilay ma si kale baa loo dilay wallaahi jacfar aniga kula hadlayaaba la xidhiiray bilayska inay ii ogolaadaan inaan maaragtay bal meydka soo dul istaago oon u hubsanno isaga inuu yahay waxay yidhaahdeen macnihii arrin waxaad kor istaagi karto ma aha oo kale aniga igu yidhaahdeen macnihii nabarada ku yaalay kulli argagaxaan u fahmay ahay saas weeyaan maxay marka hadda boolisku sheegeen inkastoo arrintu ay hordhac tahay oo hadda meydkii weli uu yaallo halkii laga helay haddana xilli habeena ay dhankeenna tahay ma sheegeen uun wax la tuhmayo iyo cid farta lagu godi karo ma cadow buu lahaa ma cid ay ishayeen baa jirtay saaad sheegtay weli waa taagan yihiin ummaddii o dhanna waa taagan tahay waxaan isleeyahay wixii xog ay hayaan kulle iyaguba hadda kama hor dhacayaan waxaan isleeyahay ilaa maalmahan soo socda xog bay keeni doonaan annaguna runtii saxaafadan hadda la hadalay idaacadaha kala duwan ee maraykanka o dhan baa jooga waxaan u sheegnay cabashadiina in waxba aan naloo qaban oo columbus wiilal fara badanoo soomaaliya maalin cad lagu laayay oo cid wax soo qabatay aana jirin si adag baan runtii u hadallay marka wax hadda oo coosa ama uu sababsaday ama jiray oon ognaho naloo sheegay ma jiro laakiin waxaan isleeyahay maalmaha soo socdoonbaa la ogaan doonaa waaya marka waa muddo saacado ah bou meydka halkii laga helay yaalaa oo adinkii oo madaxdii masaajidda ah iyo bulshadii soomaaliduba ay halkaa dhooban yihiin goormaa laga yaabaa marka in halkaa laga qaado meydka oo isbitaalka la geeyo oo halkaa baaris lagu sameeyo wallaahi jacfar hadda waxay yidhaahdeen waxaan codsanaynaa bulshadu inay iska kala hooyato oo qoyska oo dee meesha jooga gabadha xaaskiisa ah iyo dalladda masaajidda dadka matalaya un inay joogaan ayaanu codsanaynaa bay yidhaahdeen dadkii kale iska tageen waayo waddadii oo dhan baa xidhan imaamkoodu wada ahaa dhowr shan iyo labaatan sano columbus deganaa dadka ugu culus buu ahaa runtii meesha marka intaasa sheegi karaa aad baad u mahadsan tahay sheekh horseed
wagaag dhegaystayaaalkaasina waxa uu ahaa sheekh horseed cayni nuuxo oo ah afhayeenka dalladda masaajidada soomaalida ee ohaayo waxaanu khadka telefoonka xalay ugu warrameeyey waryahayaga jacfar kukaay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
door wanaagsan ayaan markale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatanna gabagabadii baynu ku dhownahay aynu dhinacii kaalmaha heesaa jaleecno guud ahaana idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo